qaahiro waxaan ka soo raacnay basasoo meel waxa la iskandariya la yidhahdo lana keenay marka waxa weeyaan aad bay dhabtu hawsha u badan tahay laba haween baan intaa ku jirnay iskandariya u dhaxaysa mataqaanaa iyo iskandariya intii udhaxaysa iyo iyo iyo mataqaanaa magaaladii yaa ka soo baxnay marka qaahira laydinka qaaday alexandria laydin geeyey aa qaahiraa lanaga qaado alexandria lana geeyey kadib alexandria dunya laydin soo saaray alexandria ha baabuuraa lanaga saaro xeebta doonyaa waxaa nagu geeyey baabuuro baabuuradii baa fadeeda yaryar baa halka haddana oo dee aad u qad dhibaato badan oo sidii aad iska dhib badan oo tuuga ah doonta imise qof baa ku saarnaydeen waxaan ku saarnayn ilaa dad boqol iyo afartan qofa boqol iyo afartan qof dhammaantiinna soomaalida haydeen soomaalidaa badnayd oo ilaa soomaalidu boqol iyo toban meelahabay ahayd waa gartay bal waxaad iga sheekaysaa safarkiinni badda marka imise cishaad soo socoteen alexandria ilaa talyaaniga alexandria ilaa talyaaniga waxaan soo soconnay muddo horta kolkaan toban cisho waan ku jirnay meesha baddaa dhexdeeda marka baa naga badbaadiyey au leeyahay yurein iyo wax ayaa lahayd baan u maleeyey ayaa dhexdana ayaa na soo qaaday intii ugu xumayd halkaas halis baan geli gaadhayba iiga sheekee maxaa idinku dhacay maxaa badda idinka qabsaday badda waxaa naga qabtay doonta biyo way soo galayaan afarta dhan bay kol ka soo gudinayaan itaal doonta waa doon iska khafiifa itaal male bad waa bad xoog weyn dadku mataqaanaa qoyaan iyo baddiiba wada dhex fadhiya hawsha way adag tahay hawl fudud maaha waa gartay maxaa markaa dhacay waxa waaye dadku cunto ma jirto fiicane timir yar iyo waxbaa la cunayaa biyo lama helaayo waa wax la yidhahdo ciish bay sidaan nimanku ay dadka siisiyaan ciishkan haraad uma cuni karaysa marka doonida ma waxaa waday dad mukhallisiina dunida dad baa waday ha aan u maleeya inay masaari yihiin waa gartay marka waxaa idin soo badbaadiyey markab oo yurub ay leedahay aa na keenay mataqaanaa katania
waa gartay markii laydin soo badbaadinay xaaladdiina sidee ahayd aad bay u ba'nayd oo milixdii iyo wax kastaa nasaarona dadku iska wada liitaa dad ciyaala meesha xitaa la socda
kulligiin ma ciyaal eh, ma rag baad u badnaydeen raggaa u badan naagahana way jiraan raggaa u badan laakiin waa gartay ilmo miyaa idinla saarnaa haa way nala saaran yihiin waxaa ugu yaraa dadka nala saarnaa annaga meelaha lix jir afar jir
su-aasha ay qof walba uu isweydiinaya waxay tahay maxaad baddaa isugu soo miinayseen
horta kolley nin walba dhib unbaa wadda dadku dhaqaale xumaa badankiisa wadda oo dadku waad garanaysaa afrikadu dhaqaale fiican ma lihin
waa gartay
dhibun waxa badda kusoo badda kusoo dadka kusoo qasbaysa kulla hawl baa jirta adigu shaksiyan markaa ma shaqola-aan baad usoo oroday anagu haa waa dee kolley anigu dadkaanbaa ka mid ahaa nin weyna waan ahay oo cimrigaygu ilaa dhowr iyo konton baan jiraa waa gartay marka intaad dad ku arkayay waddankan qofkii ugu weynaa inaad arkaa tahay marka adigoo weyn oo da'daasa maxaa kugu kalifay inaad wakhtigan tahriibtid waxaan doonayaa bal mustaqbal si aniga iyo mat- wad- an- wadkaygu oo bal aniguna aan wuxuu helo mustaqbal kii aan ku jiray dhaama inaan helaan doon doonayaa marka carruur baad leedahay aa carruurtaadaad mustaqbal u raadinaysaa ayaan u raadinayaa waa gartay carruurtaada xaggee joogaa Waa- waxay joogaan soomaaliya waa gartay waxaad iiga sheekaysaa marka een, dadka kula tahriibaya kula socday ma adiga ugu weynaa aniga ugu weynaa iyo nin kaloo lamid inuu jiro igu dhow aniga dhallinyaray lakiin u badnaayeen dadku dhalinyar bay u badanyahay dhallinyaradu siday idiin arkayeen idinka waaweyn annaga waa odayadaashay naga odayaal bay noogu tirinayeen laakiin markii baxaadka la yaacayay way way naga wada hadheen haddana way ordi kari waayeen ragga yaryaraay marka idinkaa ka dheereeyay annagaa ka dheerana orodka ah miyaanay idin odhan odayaal baa tiina iska jooga way yidhaaheen kolka hore inay naga- inay waxay moodayeen aan ka naqanahay laakiin kolkii la yaacay way wada hadheen haddana waa gartay laakiin miyaanay idin odhan yurub wax ma yaallaana dhan odayaal baa tiina iska jooga Ee, wayaa- dantayadii baa ka weyneyd aan annagu wadanay waa gartay talyaaniga markaad timaadeen maxaad la kulanteen talyaaniga kolkaan imanay waa lana waxaa lana keenay meelkaan oo meeshaan ku degnay ee katania lana- waa lana dhaadhiciyey waxba kaba iyo waxbaa lana siisiyey baabuuraa lana soo saaray habeen iyo dharaarba baabuurkii nala soo taagnaa meylaan waxaa lana keenay magaalada tan milan baa laydin milan baa lana keenay milan meel kaamaan yaa lana gelo haddana in yar sidaa u galay dhaadhaca lanagi dhaadhacadii dhalana dhan u haagno niman maqalasiin la yidhaha baan helay oo kuwa imika haddana anagoo ayna soo hooyeen oo meelo yaroo soomaali joogteenna tuseenoo lacag bay dib nooga doonayaan maha ma hayna lacagtoodii ma waxay hayna yihiin muqallasiintu maqalasiintahay waa nimandeed iska shaqaysto oo dadka lacag ah oo ku bartay baan u malinayaa oo xaggee joogaa Ma- waxay joogaan ma- magaalada tan talyaaniga milan marka maxay idin weydiiyeen lacagay doonayaan bay leeyihiin dee anagu wax jaabay ka bixiyeen ma arkayna dad baan siinay ay leeyihiin imise qof baa idin idin soo kaxeeyey labaataniyaan hayna anagu marka ayaa idin kaxeeyey nin baa idin kaxeeyey mise koox Ko- laba nin bay ahaayeen laba nin maxay idin weydiiyeen kolkii wayna soo kaxeen oo baabuur bayna soo saareen inuu bilaash yahan kolkii u malayna kadibna maxay idin weydiiyeen imakay wax doonayaan dee saakanimo waa kuwa lacagna way weydiisanaya baabuurka lacagtaan idinku soo saarnay keena haa idinku maxaad u malaynayseen marka aad aragteen iyaga arrintaa dee anagu ilaa anagu waxaan doonaynay dadka inaa loo gargaaro dad garan laha magaaladii oqoon lahayn oo saa u taagtaagan markii lasoo kaxeeya ee la keenay meel dad afkooga ku hadlaya ay la keenay inaa la daayo oo la yidhaha bay ahayd wixii danahoogaa kale iyaguba waxa xitaa weli ma maydhan anagu saanahay uskagii baan ku- maashii baan ku joognaa melixdii marka lacag keena idin lacag keenaha ayay leeyihiin ma lacag baad wadataa ma mas lacag mas wax wax wax yar sita mayno ma dadku badankiisu ma sita lacag markaas xageed lacagta ka keenaysaa wadda lacag baa laydinka rabaa waa arrintaas way adag tahay garan mayna taa marka idinku waxaad filaysaan dadka soomaalida halkaan uga timaadaan inay idin soo dhaweeyaan ayo na- hadday wax kale noo waayana ayna gacan qabtaan ina tusaan meelaha la marmarayo iyo istaanada baaburada laga raacayo ay dadka u kala jeeyaan maydaan filanin marka in lacag laydin weeyo ma filanayna soomaaliya ma filanin taa ma filanin maxay iyaga iyo kuwa idin soo tahriibay ku kala duwan yihiin kuwana soo tahriibiyana waday iyo iyagana maxay ku kala duwan yihiin marka waxay ku kala duwan yihiin kuwaas waa shaqaysanayeen oo iyagu meelay na soo mariyeen
kuwana kuwani laakiin waxayna leeyihiin dee waa- waa inayna tilmaamaan bayd waa soomaali kuwani
qiim ahaan imisa kugu soo baxay safarkaagii qaahira ilaa talyaaniga qaahiro ilaa talyaaniga ah lacag lo- laba boqol iyo ilaa laba kun iyo toddoba boqol oo dollar meelaha way u soo baxday
maxaad dadka jooga iminka qaahira ay ku daawanayn maxaad u sheegahay
hawshaasi way dhib badan tahay socodka biy- biyaha baddaasi waa khatar waaye aad bay u khatarsan tahay si dha- dadkaasi inuu hawshaasi ninkii dan waxun heli kara inuu iska daayo wax kale ka doontayaan odhan lahaa anigu ta kalena dadka yaryar hagla inaa laga daayo inaan la saarin ubad yaryar iyo waxaankaasoo kalea dumarka iyo s aad bay u mashkilad badan tahay dhabtaasi fariintan ah baddu waa halis ilaa dhowrkii sana ugu dambeeyay oo dhan waa la maqlayay laakiin dadkoo dhanba way isku soo biimeeyeen adiguna adigoo odaya waad isku soo biimaysay marka sidey fariintaadan aad diraysaa iminka ay uga dha- ay ay dhegahooda ugu dhacaysaa horta waxa weeyaan waxay ugu dhaadhacaysaa qofku jeeru meesha arko waxba kama sheegi karayo aniga cayntaydu sidan inay ka hersaalantaan u haystay laakiin aad bay u dhib badan tahay kolkaan imika soo maray waan arkay dhibaato badan bay leedahay tacab badan bay leedahay waana khatar haddii aad ogaan lahayd ma soo mari lahayd anigu waa laga yaaba inaan iska joogi lahaa dasaan mooday waa gartay Ah.
iminka milan baad joogtaa maxaa ku xigay safarkaaga
weli liin baan haystaa weli liinkii aan haystay waan ku joogaa xageed u socotaa
waxaan ku socdaa yurub Yurub waad joogtaa?
Ay, waan joogaa yurub waan dhaaftii baan leehay xageed markaa qorshaynaysa waddankee jeceshay inaad degtid anu horta imika faransiiskan gaadhaya faransiiska u socota Ah, inshallah.
waa gartay Een, haddii oday oday soomaaliyeed baa tahay waa baddii ilaahay uu ku soo dhaafiyey maxaad damacsantii inaad yurub ku xulayso
anigu taa horta imika ma sheegi karayo laakiin maxaa qalbigaad ku haysaa horta waa kol badni laba arrimood baan kuu sheegaya ma inaad shaqaysatid ma inaad waxbaratid ma inaad ciyaalkaagii keentid horta laba arrin arrin baan ku sheegaya anugu nin horta mal aqoon ma lihi nin aqoon lo ma lihi oqaale ma lihi laakiin xib- khibrado kaloo xagga gacanta lagaga shaqaysta waan garanaya kolkaa imika taa waxaan waxba uga sheegi karin kolkaan meeshii tageen in- aan wax aan wax arko iyo arrinta ay kale iyaan ka hadli doonaa